magaalada garowe waxaa maalmahan ka socday shirar ay lahaayeen dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedada puntland iyo jubbaland wadahadalladan ayaan weli si rasmi ah loo shaacin qodobada looga hadlayo waxaase warar ku dhow dhow ay sheegeen in lagu soo qaaday xidhiidhka dhinacyada iyo weliba arrimaha federaalka mas-uuliyiin shirarkaasi joogta ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan cabdi barre yuusuf jibriil oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka falastiin axmed iimaan ayuu uga warramay sida wadahadalladaasi u socdaan
wadahadalladaas waa socdaan meel fiican bay marayaan ay marayaan dowladda puntland iyo waftigii ka yimid dowladda federaalka oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayay runtii meel fiican bay marhayaan ee hadda wax maaragtay ama la isku diidan yahay ama la isku khilaafay ama la iskaga horyay midna male wixii uun dhacay iyo waxkhaladaadkii dhacay iyo wixii baa uun waxaan bixinayaa iyo sidii la isugu soo dhawaan lahaa intaas aan walakala maahan hadda wax ilaa hadda soo baxay oo aan odhan karo waxaasa kasoo baxay ma lahan marka maxaa ugu waaweyn waxyaabaha laga wada hadlayo maadaama wafdigu uu shalay tegay ilaa iyo maantana wadahadalladu ay socdaan maxaa ka mid waxyaabaha ugu waaweyn ee laga wada hadlayo horta waftigan wafti baa kasoo horreeyey hogaaminayay madaxweynaha jubbaland oo hogaaminayay baa kasoo horreeyey hadda un shirku wuxuu udhexeeyaa guddi wasiiraah oo la saaro arrimahaas ka falanqoonaya iyo madaxweyne labada madaxweyne dowlad dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland iyo ra-iisul wasaare sharmaake waxaa laga wada hadlayaa wixii uun khilaafkahoo dhacay oo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ka dhex taagan wixii ay kala tabanayaan wixii baa un rabaa in la saxo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa khaladaadka dhacay inaan khalad damba dan u dhicin marka waxyaabo badan bay ka wada hadlayaan marka yaan loo arkin maaragtay waxa un meesha kasoo baxaya ama kadiba inay tahay wax dhibaato shacabka soomaaliyeed ama dowlada dowladada soomaaliya u keenaya waa waxaa laga shaqeynayaa sidii khaladaad dambe uusan u dhicin wadahadalkuna mar hadduu socdo aan wadahadalla waaneyshino marka hawshaas meel fiican bay maraysaa waxaa jira warar sheegaya in maamuladaasi kasokow arrimo dhowraho ay tabanayaan waxyaabaha ay ka cabanayaan inay kamid tahay magacaabista guddiyadii xuduudaha ku saabsanaa doorashooyinka oo aan laga talagelin ama qeybtii ay ka rabeen aanay ka helin marka arrintaasi maxaa lagu dhameeyey ma laga wada hadlo weli dabcan waa kamid tahay waxyaabaha laga wada hadlayo maxaa yeelay sideedaba waxaa dastuurka noogu qoran in la raaca aada u fiican dastuurka wuxuu ku qoran mar haddaan raacin horta dhibkeeday leedahay marka waa filayaa waxyaabaha laga wada hadlayo oo in laiskaga soo dhawaan doono inay tahay marka anigu waxaanu jecelnahay wax kasta oo keenayo maaragtay kala fogaansho dowlad goboleedyada dhisan iyo dowladda federaalka wax kasta oo kala fogeynaya in lagu soo dhaweeyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa ma rabna waa aragtay wax kala fogaanshaha ama wax lagu kala fogaado inuu meesha ka dhaco soomaaliya dowladnimaday u baahan tahay dowladnimaday u baahayd baa laga wada hadlayaa maahan wax kale oo maaragta dadka dad gaaro wata oo laga hadlayo maahan ma aha markii koowaad ee ra-iisul wasaaruhu uu tago puntland madaxweynaha sidoo kale tegey madaxdii tagtana dhammaan qodobadii lagu soo heshiiyey waxaa moodaa in aanay xal marnaba noqon ama ha noqdo inay fuli waayaan welina cabashadii maamul goboleedyada ay taaganta muxuu kan uga duwanaanayaa booqashooyinkii hore madaxda ay ku tegi jirtay puntland wallahi su-aashaas waa su-aasha laisweydiinayo runtii oo aada in laisweydiiyo u baahan hase haatee waxyaabaha shirkan hadda daahiyey inaan maaragtay wax communikeeda lasoo saarin ama wax baaqa lasoo saarin oo ugu weyn waxa weeye war wixii horeba lama fulina tan sidee wax u fulinaa marka si waxyaabihii hore loogu cimri qaato oo maaragtay dabadal loogu sameeyo ama waxa hadda lagu heshiin doonaa haddii la heshiiyaba waxa lagu heshiiy ayna dib dambe u dhicin oo ay tahay si cad in loo fuliyo waxyaabaha aada looga doonayo kamid tahay marka waa sugaynaa insha allah maalmaha soo socda wixii kasoo baxa waa sugaynaa hadii rabbi marka ilaa goormaa la filayaa ra-iisul wasaaruhu inuu joogo puntland waxa weye de ra-iisul wasaaruhu shaquu u yimid shaqada u yimidna ilaa ay dan u dhacdo weli wadahadalkii waa socdaa muxuu ahaa dowladda jubbaland iyo dowladda puntland iyo dowladda federaalka oo soomaaliya weli wadahadalkoodii waa u socdaa mar haddii ra-iisul wasaaruhu yimidna waa ku khasban yahay in khilaaf kasta oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhisan sidii wadahadal wanaag loogu dhamayn lahaa buu ra-iisul wasaaruhu runtii ka shaqeynaya dan gaara iyo isaga uu isleeyahay iyo maadaama dan gaaro qof gaaro lagu lagu naasmijinaya ka shaqeynaya wuxuu ka shaqeynayaa ama iyaguna u fadhiyaan oo shaqadoodii uga yimaadeen oo madaxweynihii jubbaland uga yimid sidii loo turxaan bixin lahaa khilaaf kasta oo dhaca oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhisan loo xalin lahaa taasa un loo fadhiya maahan wax kale oo meesha yaalla ma lahan iyadana waxaan rajeynayaa sida ugu qurux badan loo xallin doono ugu dambeyntii adiga ka xildhibaan ahaan markaa fiiriso waayo aragnimadaadii kulamadii hore waxyaabaha maamul goboleedyada ay ka cabanayaan iyo waxyaabaha federaalka laftirkooda ay ergada ka yihiin ma isleedahay heshiis dhinacyada meesha ku kulansani ay isku afgartaan ayaa kasoo bixi doona walahi falastiin su-aashaas waa su-aal aad fiican oo qof kastaaba isweydiinaya dadka shacabka waa isweydiinaya laakiin waxay ku xiran tahay wax kastoo lagu heshiiyo haddii aan la fulinin waxa weeye berrina meeshii bay taagnaanaysaa marka labada dhinacba waxaan anigu ugu baaqaya waxaan leeyahay war wixii lagu heshiiyo oo qalinka lagu duugo nooc kasta ahaatee oo wanaaga oo isu soo dhawaansho ah oo labada dhanbaad dowladnimadii soomaaliya raadinaysa in sideeda loo fuliyaa fiican oo wadooyinkii horey aan loo maray aan loo marin in laga fiirsho shacabka soomaaliya loo turo dhibaatada taagan xalkeeda la raadiyo soomaaliya maanta dowladnimay u baahan tahay uma baahna maaragtay kooxaysi iyo gurobiyisi iyo nin gaaro nin gaaro dana siyaasad watee aynu shacabka soomaaliya waddo toosan aanu u hagno anigu mid baan qabaa taas weeye shacabka soomaaliya taasu maanta aaminsan yahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka oo ku sugan garowe wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan